marka saxaabada iyo maaragtay dad ka dambeeya waxaan leenahay waa sida nabigu ammaanay oo quruuntaas waa quruunta fadliga leh oo dadku maaragtay diinku caali ahaa bidacduna maaragtay ama aysan jirin ama ay yaraydo maaragtay aysan xoog lahayn sidaasay yahay quruuntaa fadliga badan dadka intooda kale inay quruuntaa raacanayaan looga baahan yahay nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi in maaragtay dariiqii saxaabada la raaco oo dariiqaa saxaabada lagu sugnaado qowl ahaan iyo ficil ahaan iyo ictiqaad ahaan wax sunnaa maaha wax ikhtiyaar loo leeyahay maaha oo maaragtay le qof hadaa rabtana raac haddaa rabtana waa ka dayi kartaa oo meel kalaad raac kartaa leeya maaha waa wax waajib ah oo qofka inuu badbaado inuu maaragtay diinkiisa u badbaado inuu maaragtay aakhiro janaalo inuu fitanta ka badbaado waxay ku xiran tahay inuu dariiqa saxaabada qaaday ku xiran tahay maxaa u daliila nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu noo sheegay ummaddan iskhilaafi doonto ay u qaybsami doonto ilaa salaasin wa sabciina firqa toddobaatan sax firqa u qaybsami doontaa nabigu wuxuu yihi kullahaa fi nnaar ilaa waaxida dhammaantood naartay gelayaan hal xaba maahane dadku jannada waa rabaa qof walba wuxuu leeyahay jannadanu galuu rabaa markaa nabiga waa la weydiiyey qoladaas ya yihiin nabigu wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi man kana calى mili ma ana alayhi lyawma waasxaabi man kana calى mili ma ana calayhi lyawma waasxaabi waa cidii ku sugan aniga asxaabayda maanta waxaan ku sugannahay kuwaas ayaa kuwa badbaadaya haulaai aljamaaca haulaai maaragtay alfirqa naajiya kuwaas ayaa firqada naajiyada ah kuwa jamaacada ah kuwa badbaadaya ah kuwaas ayaa ahay nabiga salawatu llahi wasalaamu calayh marka qofka haddii inuu badbaado u rabo oo badbaadada maarata rajo ka leeyahay inuu dariiqi saxaabada raaco oo ku qasban yahay marka dariiqa saxaabada la raaca shay sunnaha maaha waa waajib ummadda saaran wa waajib ummadda saaran wa aayadda aan soo maraynay alla wuxuu nooga sheegay saxaabadii iyo ciddii raacday inuu raalli ka noqday inay raalli noqdeen marka ciddii meesha aayadda waxaa laga fahmayaa qofkii saxaabada aanan raacin alla raalli ka maha subxaanahu watacaala mafhuumka aayadda waa sidaas qofka saxaabada dariiqooda aan qaadin qofkaasi maaragtay qof halaagsan inuu yahay ayaa meesha laga fahmaya nabigana xadiidkii arbaaba sabe waa taqaanaa inahu man yalif minkum bacdii fasayara ikhtilaafan kasiira facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin almahdiyiin tamasakuu biha wacadduu calayha binnawaajih allana wuxuu yihi waman yusaaqiq rasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda wayatabic gayra sabiili lmu'miniin nuwalihi ma tawallaa wanuslihi jahanama wasaad masira way ka laazimaysaa waxaa ka laazimaya inuu qofka maaragtay sabiilmuminiin raaco iyo inuu sunada nabiga raaco laazimaysaa qofku haddii sabiilmuminiin raaco sunada nabiga waa raaca salawatu llahi wasalaamu calayh haddii sabiilmuminiin ka lexdana sunada nabiga waa ka lexa salawatu llahi wasalaamu calayh qofka sunada nabiga raaca sabiilmuminiin raacay qofka sunada nabiga ka lexdana sabiilmuminiin oo ka lexday way ka laazimayaan dariiqa saxaabada in la qaado waxaa ka laazimaya sunada la qaado ilaa saxaabadii inay sunnada ku taagnaayeen ay khayr badnaayeen ay xaq ku taagnaayeen ay alla raalli ka noqdeen laqad radia allaahu cala almu'miniina id yubaaricuunaka taxta sajara shakmiya naga jira wahalasuku bidalika in saxaabadii allahu raalli ka noqday oo diin ahaan raalli looga noqday oo diinkooda u ficnaa hal hunaaka maalata maya saku dadgii sabaha maadaaman saku jirin inaan raacno ayaa waajib nagu ah si diinkeenana ugu noqdo mid alla subxaanahu watacala raalliu ka yahayo sidaa darteed waa laysu dardaarmi jiray oo dadka waxaa loo dardaarmi jiray inay dariiqii saxaabada qaar raacaan ay qaadaan sheekh axmed bin maxamed raximah allahu tacaala waxaa laga wariyaa inuu dhihi jiray annaga sunnada agteena waxay tahay in la raaco maaragtay aasaartii saxaabada taas ayaa maaragtay sunnada ay dhihi jiraya sheekh maaragtay imaam axmed bin xambal wuxuu dhihi jira maaragtay usuulu sunnati cindana altamasuku bima kana calayhi asxaabu nabiy sunnada usuulteeda annaga agteenna waa in la qabsado wixii saxaabada nabiga ay ku taagnaayeen usuulu sunnati sunnada usuulteeda maarata sunnada waxay ku taagan tahay oo asal ah ilaa asal waxaa la yidhaahdaa maa yanbani caleyhi kayru waxa kayrkii ku taagan yahay sunnadu waxay ku taagan tahay oo sunnada aasaas u ah oo sunnadaysan taagnaanaynin haddii aasaaska la waayo waxa waaye atamasuku bima kana calayhi asxaabu nabiy sala allahu alay wasalam asxaabtii nabiga waxay ku sugnaayeen in la qabsado ayaa sunnadaas u lahayd qofkii asxaabta waxay ku sugnaayeen aan qabsanin sunna waa taagnaanaysaba sunna waa taagnaa sunna ma raaci karaba qofkii qabsadana sunnadaydu maarata taagan yahaba sidaasaa dadka loosu dubaarin jiraba sidaa darteed ayaa shaykh alimaam abubakar maxamed ibn xuseen alaajiri wuxuu leeyahay famin sifati man araada allahu caza wajala bihi khayran qofkii allah subxaanahu watacaala khayr ula doonay sifadiisa waxaa kamid a oo wasalima lahu diinuhu diinkiisana u nabad galay qofka diinkiisa u nabad galay yah khayrna alla uga doonay waxaa tilmaamtiisa kamid a oo wanafacahu allahu kariima bilcilm allaha kariimkana cilmiga uu bartay uu maaratay miduu ku anfa- intifaaco uu ka dhigay waxaa qofkaa sifadiisa kamid a almaxabatu lijamiici saxaabati inuu jeclaado saxaabada dhammaantood saxaabada dhammaantood in la jeclaado meesha waxaa ka baxda laga qoro nimankaa raafidada ah ee saxaabada maaragtay kuwa ugu fiicnaa abubakar iyo maaragtay cumar iyo cusmaan nace bal gaalay arkay maaragtay iyo nimanka naasirada ah oo maaragtay caliya iyo taalib kasoo horjeeda oo nacdaayo waliahli bayt waliahli bayti rasuuli illahi sala allahu ala salama iyo in la jeclaado maaragtay ahlu beytka nabiga salawatullahi wasalaamu calayhi waliajwaaji ajwaaji rasuuli illahi sala allahu ala salama marka yarqu walaa yarqaba can dariiqihim dariiqooda nici maayo dariiqa saxaabada ku taagan yahay aqwaashoodii madabkooduna ficil ahaan iyo qowl ahaan la dhixi maayo oo hal ficil oo khilaafsan la samayn maayo qowl iyo qowlkooda khilaafsan la samayn maayo haddii xataa iskhilaafan muxuu samaynayaa waid ikhtalafa waid ikhtalafuu fii baabin min alcilmi oo faqaala bacduhum xalaalun waqaala alaakharu xaraamun nadara aya alqowlayni ashbaha bikitaabi illahi caza wajal wa sunnati rasuuli illahi sala alla alay salama haddii saxaabadu iskhilaafaan oo mid yina waxaan waa xalaal midna yina waa xaraam aqwaashanu fiirinayaa aqwaasha saxaabada qowlkow dhow kitaabkii sunnada ee asaga qowl kale oo aqwaasha saxaabada aan ahayn ma soo cusboonaysiinayo ee aqwaashii saxaabada qowl kamida ayuu markaa qabsanayaale haddii asagansan aqoonna culamada yuu kaashanayaawe culamada uu kaashanayaa wasa'ala alculamaa can dalika haddii cilmigiisa uu arka ka gaabto ahlu cilmigu weydiinayaawe markaasu waxay u sheegaan ayuu markaa qabsanayaa walaa yakruju can qowli bacdihim saxaabada qaar kamida qowlkooda ka bixi maayo qofka diinkiisa laga raali yahay waa noocaas way saxaabadu daba tilmaanayaa saxaabada madabkoodii dhinacaani dhinaca laaxa maayo haddii saxaabada laga qowl lahaayeen hal qowl kamiduu qaadanayaa labadaa qowlna qowlkuu qaadanayo wuxuu waa fiirinayaa qowlka u dhow kitaabkii sunnada ayuu qabsanayaa haddii asaga cilmigiisama gaartana ahlu cilmigu weydiinayaawa labadaas qowl ee saxaabade ayaa jirta qowlkay maaragtay la qaataa marka meesha waxaan ka fahmnay oo intaa ka soo galanay in dariiqa saxaabada dariiqa xaq u yahay oo in la qaadaa ay waajibay tahay oo aysan sunna ahayn oo qofku maaragtay ikhtiyaaru sabab ahayn sida diinta inuu kitaabkii qur-aanku ku dhaqmo sunnada nabigu ku dhaqmo salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wax ikhtiyaar aysan ku lahayn wakadalika ikhtiyaarna kala lahaa saxaabada dariiqoodii oo dariiqa saxaabada inay maraa ma haddaan raba waa mari karaa haddaan rabana waa ka leexan karaa wax la yidhaha ma jiraan maxaa yeele maaragtay qofkii maaragtay yidhi ka leexda dariiqa saxaabadana qofkaasi qof dhuma ayuu maaragtay noqonayaa bal qofkii maleeya oo is yidhaahda qof kale maaragtay saxaabadaan ahayn dariiqiisa ama hortiisa ama maaragtay ciyaaruu sameeyey ayaa tii saxaabada ka fiican qofkaasi maaragtay waa qof dhintaba sheekhu lislaam ibnu taymiya raximahu llahu tacaala asagoo saxaabada iyo dariiqooda in la qaada kaaya wuxuu yidhi waladii yenbagii linnaasi an yactaaduu itibaaca salafi calaa ma kaanuu calayh calaa ahdi rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam dadka waxaa u wanaagsan u habboon inay ka caaga dhigtaan itibaaca salafi salafka raacidiisa inay ka caaga dhigtaan calaa ma kaanuu calayhi wixii ay ku sugnaayeen na inay ku raacaan calaa ahdi rasuuli illahi sala allahu alay wasalama waktigii nabiga salawatu llahi wasalaamu calayhi maxaa yeelay fainahum khayru lquruuni wa khayru lkalaami kalaam llah wa khayru lhadyi hadyi muxamadi sala allahu alay salama maxaa yeelay iyagu maaragtay qarniyada adiga u khayr badan maaragtay hadalna waxa ugu fiican hadalka allah subxaanahu watacaala hanuunna waxa ugu fiican hanuunkii nabiga salawaatu llahi wasalaamu calayhi falaa yacdulu axadun can hadyi khayri lwara wa hadyi khayri lquruuni ilaa ma huwa duunah qofna ka leexan maayo hanuunkii maaragtay qarbiga kii u khayr badnaa iyo hanuunkii qurunta kuwa qarniga u khayr badnaa qofka leexanay ma jiro qof caqli leh oo wanaag raba hadyigii nebigaan ka leexana qof kale hadyigiisaan kala dhihi maayo maxaa yeele asagaa wuxuu yahay khayrulhuda asaga ah hanuunkii nebiga hanuun ka fiican ma jiro wakadalika qofna dhihi maayo saxaabada hadyigoodii iyo hanuunkoodii iyo dhabankoodii ayaan ka leexanayaa oo qolo kale dhabankoodaan qaadayaa maxaa yeelay ayaga ayaa waxay yihiin khayru quruun quruunta way fadli badnaawa marka qof caqli leh ka leexa maayo ka leexa maayo sheekaasu meel kale wuxuu ku leeyahay faman jacala dariiqa axadi min alculamaa walfuqahaa faman jacala qofkii ka dhigoo ka yeela dariiqa axadin axad dariiqiis axad wadadiis oo meel culamaad ka fuqahaa ay kamida aw dariiqa axadi min alcubaadi walnufaad kuwa ibaadaysa oon dee dariiqooyinkooda dariiq kamida qofkii ka dhiga afdala min dariiqi saxaabati saxaabada dariiqoodu ka fadli badan yahay aniga dariiqa sheekhay ayaa ila fiican eeraada sheekha iga tegay ayaa ila fiican eeraada qaadiriyada ayaa ila fiican eeraada axmediyada ayaa ila fiican qofkii maaragta dariiqaasna ama sheekhay ayaa aniga saxaabiga ka fiican yidhaahda oo shiiqada ku taxasada oo nin saxaabada ka sokeeya dariiqiisa qaada oo saxaabada dariiqooda intuu mari lahaa dariiq qof ka sokeeya sheeg ka sokeeya ama dariiqa ka sokaysa dariiqeeda inay ka qayr badantaa maleeya wuxuu yidhi fa huwa muqduun daalun mubtadicun qofkaasi waa qof gefay oo dhumay oo mubtadic ah waa fa huwa muqduun daalun mubtadicun jidka kooda tobanaad safxada boqol iyo shan tii hore waxaa jiso koowaad safxada saddex boqol tobaad shan ay maaragtay saasaasi meesha wuxuu ku leeyahay asagoo dariiqa saxaabada ka hadlaya inuu maara dariiqada u khayr badan yahay oo qof walbana inuu marayaashisa wuxuu yidhi lilmuslimi an yaclama ana khayra alkalaami kalaamu llah wa khayra alhuda huda muxamadi sala allahu alayhi waala alihi wasaxbihi wasalam qofka muslimka waa inuu ogaado in hadalka u khayr badan hadalka nabigiya salawatullahi wasalaamu calayh ya hadalkii alla inu yahay subxaana watacaala hanuunkana u khayr badan nabigu yahay hanuunkii nabiga salawatullahi wasalaamu calayh quruuntana waxa uu khayr badan qarnigii nabiga salawatullahi wasalaamu calayh lasoo bixiyey wa khayru alqur'aani alqarni aladi bucisa fiihi wa ina afdal adacfi wasuburi ilallah ma kana calayhi huwa waasxaabuhu ya wa ina afdal duruqi duruqda midka ugu fadliga badan iyo wasubri wadooyinka alla xaggiisa loo qaado ilaa qofka cibaadaysanaya oo cibaadada samaynaya oo khayrka samaynaya oo dariiquu qaadaya alla xaggiisa utalaaba ilaa ridwaan illahi ilaa makfiratihi ilaa jannatihi ilaa maaragtay ilaahay subxaana watacala kii socdaa wadada qaado oo xagga alla loo qaado diraaqa ugu fiican dariiqa ugu fiican waa maa kaana calayhi huwa asxaabuhu nabigi asxaabtiisa waxay ku sugnaayeen dariiqaasa ugu fiican kaasi waa nabi wanaagsan marka dariiqa saxaabada waa dariiqa noocaasa haddaba waxaan soo fahamnay oo soo ogaanay salaf waxay yihiin salaf waxaa laga wada xagga luuqada ijraa culamadii salaf laga wado saxaabadii taabiciin tabica taabiciin inay dadku khayr badnaayeen in dariiqoodii la qaada waajibay tahay